kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada nairobi waxaan ku falanqaynaynaa ama aan ku qaadaadhigaynaa shirweynihii dhowaan heshiisyada lagu saxiixay toddobaadkaanu ka soo gudubnay dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi oo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xamse cabdi bare iyo wasiiro badan uu hogaaminayay iyo kuwa dhigooda oo dalka kenya ay heshiisyo halkan ku galeen kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhanka dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo weliba waxyaabo badan oo isgaarsiintu ay ku jirto haddaba heshiiskaasi kala duwan oo horeyna heshiisya dowladihii hore ay u galeen ma aha mid si rasmiya loo wajahay oo siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba laga raaridi karo ummadda soomaaliyeed mise waxau ahaa mid aan laga fiirsanin ama markaasi la mid ah kuwii horey loo sameeyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka ama jimcaha waxaa igala qayb galaya injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade ka tirsan ganacsatada soomaalida ee geeska africa gaar ahaan nairobi iyo abukaate garyaqaan axmed cali wardiigley doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faallooda dhammaantood waxaay joogaan magaalada nairobi kusoo dhowaada dhammaantiin saaxiibayaal barnaamijka faaqidaada jimcaha waxaan ku bilaabayaa injineer aadan gaas nuur
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan ka cuddaaranayaa xoogaa codkayga oo maaragtay hargabay haya wariye sare yaasiin ciise wardheere waa ku salaamayaa doctor cali cabdulaahi waa salaamayaa abukaate axmed cali wardhiigle oo nin caana ka soo jeeda waa salaamaya yaasiinow barnaamijka anigu waddankan kenya muddo dheer iyo baandeganaa arrimihiisana si weyn baa ula socday anigu fikradayda shirkan wuu ka duwan yahay shirarka hore waa shir bositifa waa shir kuwii hore ka gadisan waa shir annagoo dhan naafacaya waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen waa shir maaragtay labada dhinac dan u ah marka anigu aad jirkaas j c c oo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada wasiirka amniga wasiiradii oo dhan iyo dhigooda ay ku saxiideen taariikhdu markaay lixdii may adugu sagaal beri ka hor aad iyo aad baan anigu usoo dhawaanaya asalaamu calaykum doctor cali cadaawe bismi illahi raxmaan raxiim walaayaal waa mahadsantihiin horta waxaa isweydiin leh waxa weeye dowlad goormay heshiisyo international ah geli kartaa dowladdu waxay dowlad rasmi ah noqon karto waxa weeye markii dastuurkeeda cabsi looga qaado oo uu buuxo oo uu fadhiyo ay waddankii oo dhan maamuli karto maanta saan warqabno soomaaliya qaangaar ma aha waa cunug yaroo murjacoo dhashay iyadoo saasay tahay bay maanta waxay rabtaa inay la bocortanto ama la heshiisyo waaweyn la gasho dowlado konton sano nabadgelyo ku jiray taas waxay keenaysaa in mar kasta laga aqoon badan yahay lagu mardaabeyn karo sirqiyo aadan ka bixi karin inaad dhex gasho saad uga warqabtaan qaabka dowliga maanta soomaaliya loo dhisay hadeertaan tafaraaruq xoog leh baa ku jira constitutionkii oo lagu kala tegay iyadoo saasay tahay maanta in la yiraahdo heshiisyo caalami ah baa lasii gelayaa haddana heshiisyada lala geliyo maanta ay tahay dowladda kenya kenya mar foga waqti dhaweyto saad uga warqabtaan waxaa jiray international court of justice inay soo ogolaatay soomaaliya inay baddeeda leedahay taas iyadoo xurkunkaas meeshaad taagan tahay inaad soo orodo aada heshiisyo aadan si fiican ugu soo fakerin dhex gasho khatar weeye abukaate axmed cali wardhiigley waxaad inta badan sharciyada iyo blogariska meelahaad wax ku qorto iyo dhaqaalaha intaba waad ka faallootaa maxaad ku dari lahayd arrintaa horta bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan ku dari lahay saaxiibaday wararkay sheegeen maaragtay waa labada waa muhiim laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy study la sameeyo qoraal la sameeyo oo papera paperkaas sharci loo bedelo sharcigaas oo sheegaya siyaasadda guud iyo danta guud ee laga leeyahay sectorka dhaqaalaha sectorka martradeka sectorka security-ga markaas arrin stakeholderka soomaalida oo dhan ay ka qayb galeen ha ahaato maamul goboleed ha ahaato baarlamaan ha ahaato golo wasiiro markaas marka bolicyga wadanka cad ay diyaar tahay markaasaa heshiis la geli karaa horta siyaasadeenna maanta dhaqaalaha siyaasad kastaba waxay ku dhisantaa dhaqaale waxaa u malaysaa niman ganacsataa oo trader inay hogaamiyaan dowladda iyagaa u sheego meeshay aadayso iyo meesha ay iyaga maalgelin rabaan maaha taas wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasad cusub oo import substitution in la bedelaa waxyaalaha aan aan tradekan aan u bedelnaa wadanka gudihiisa in lagu sameeyaa kalluunkeenna inaan wadanka dhexdiisa shirkad u sameynaa oo dhow la manufactgareeyaa ma garan saasoo kale shirkadaha waxa loo baahan yahay import substitution magaciisii haddaan soo qaato oomada bayl waagii hore waxaa jiri alaabta qalabka bannaanka inta laga keeno shirkadda bayl waxay shirkad assembly ah oo oomo samayso wadankiina warshadayntaay ka qayb gasha shirkadaha waa inay loo ogolaadaa toban sano in ay canshuur dhaaf loo sameeyaa si import substitution wadanka u yeeshaa base manufacturing
injineer aadan gaas waxaad ka mid tahay ee dadka ganacsatada ee ka qaybgalayay heshiisyadu intay dhacayeen soo dhaweynayay oo madaxda ra-isul wasaaraha iyo la socday qodobada hadda ay ku doodayaan dadkan aqoon-yahanadana waxa weeye heshiisyadu inay marka hore yihiin wax la daraaseeyey inkastoo ay jireen heshiisyo ka horeeyey oo madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne xasan sheekh ay galeen ra-iisul wasaaraha ee uu isagu laftigiisu hogaaminayay shirkan wasiiradii hore ee amniga doodishe iyo wasiirka indiki oo dalka kenya amniga ay galeen kulli amniga ay ganacsiga ku saabsanaayeen laakiin wax hore u dhaqaaqay ma jirin dareenkiina ganacsatadiina maxaa hadda idiin baxay marka la eego fursadaha idiin muuqda waa mahadsantahay yaasiin mar labaad horta waxaa weeye in marka hore la isfahmo weeye waxay oran jireen roma hal maalin kuma dhisma horta inaan sugno maalin walba aan nuraano soomaaliya maaragtay weli weli welidaas waktigeedii ma joogno soomaalidu marbay baaba'ahayd marbay ku meel gaarahayd marbay ka baxday maanta shirarka hore waxay uga gadisan tahay horta dowladdii hore oo oo heshiisyada lala geli jiray maalinba meel bay joogtay laakiin hadda waxaan u aragnaa waan la soconnay annaga ganacsadayaal haddaan nahay haddaan nahay dadkii maaragtay waddanka maaragtay labada dhinacma oo dari jiray dalkayagii hore iyo dalkaana labaad oo ah noo ah ee dalkii labaad matalan waxaa ka soo qaata waad ogtahay annaga waxaanu leenahay ganacsiga gooniya oo matalan businesska restaurantka iyo waxaa soomaaliya waxaad aragtay kalluunkeeda waa baddaa lagu daadiyaa kalluunka lake victoria ka soo baxa waxaana laga siiyaa siddeed doolar soomaaliya haddii hadda ay ganacsigaas oo kale isagoo jaman isagoo orgaaniga isagoo wanaagsan ayuuna imaanaya amniga kun kilomitr in ku dhow sagaal boqol ilaa kun kilomitr baa xuduud la neenaa haddii wadanka heshiisyadaas sidooda hadda aanu aragnay oo lagu saxiixay oo waxa inaga iyo labada dambe u fiican midda labaad waxbarashadii baa ku jirta wasiirkeena waxbarashada faarax cabdiqaadir iyo wasiirka halkan dhigiisa saxiix bay samaysteen dhalinyaro badan baa maalmalba halkaa ka yimaada iyagii oo aan maaragtay warqadihii gooni oo dhibka la kulma laakiin hadda waxay noqonayaan muxuu ahaa wadankoodii iyagoo heshiis ku oo shi sharci ku yimi oo la aqoonsan yahay muxuu aha shahaadooyinkoodii hadduu master samaynayo hadduu b h d samaynayo hadduu bajular samaynayo ayay muxuu ahaa ay ku imaanayaan midda labaad waxay ninka la yihahdo doctor cabdullaahi uu ka weerday wadanka kasoo qaad congo meelo badan baa wadanka wadanka inaad dhulkao dhan haysatid ma aha khasab wadamo waxaa jira farajayle oo laakiin shiishiyadooda shaqeeya waxaa ka mid ah ciraaq waad aragtay kurdiyada qayb bay haystaa ethoobiada inagu dhegan tigrey gacanteeda kuma haysta haddana waa wadan wax kasta uu saxiix socdo marka soomaaliya in loo daayo saxiixeeda iyo waxeeda haddii maalin walba loo seeday qolaa meel ka duday dhibkaasaa soconaya marka waxa weeye annaga haddaan nahay ganacsadaha shirkaas waa la soconay waana hirgelaya insha allah doctor cali cadaawe arrimaha muhiimka ee heshiisyadan ku jiray waxaa ka mid ah waxbarashada sida uu soo qaaday ee injineerku oo dadka kumanaanka ee halkan jooga yimaada aanay mar walba fursadahan heli jirin wadadan xuduudda lasoo maro oo aada u ballaaran oo iyadana laga hadlo mar walba ganacsiga waxaa kaloo lasoo qaaday arrimaha ku saabsan khayraadka wadanka soomaaliya u leeyahay ee dayacan ee lagu bedelan karo wixii kale dalka kenya u leeyahay marka waa heshiisyo hordhaca arrimaha maxaad ku diidan tahay oo aad ay kugu cuntami layihin horta yatinow ganacsigu shay xun maaha oo labada dhinacba waa u fiican yahay oo taa waxaa la diidan yahay maaha waxaa la diidan yahay waxa weye heshiisyada kale oo ganacsiga laba socda amni baa ka mid ah khayraad baa ka mid ah dhul iyo isku hayn baa ka mid ah hadda maalan maalintii dhaweyto dowladday puntland inay arsabo tagto oo heshiis dhaqaale la gasho heshiis dhaqaale ma xuma laakiin goormaa la geli kartaa dowladda rabta waddankaaga inay farafarayso oo rabto inay dhinac ka goosato miyaad la gelaysaa taas waa laga fiicnaa in dowladda puntland ay meeshaas aado tan kale waxaa laga fiican yahay waxaa weeye ninkii yiri kaale waddankayga qaado oo ina biixi ahaayo oo yiri labaatan kilomitr waxaan ku siinayaa dhaba aad badda ku gasho abyow abi isagiiba maanta gacanta wax ku hin oo rasabaa ruuxanaysa oo dowladdiisiibaa burbur ku taagan tan kale aan usoo noqonayno waxa weeye heshiisyadan hadda maanta la leeyahay dowladda soomaaliya way gashay soomaaliya kenya la gashay horta marka waxaa ugu horreysa waxa weeye heshiis inta aan la gelin khubuur baa la diyaarshaa waxaan ka falanqaysa think tank ma haysano soomaaliya think tank waxa waa ngo-yaal heer galbeed ay wataan iyo dowlado shisheeye ma garateen kuwaasna uma malaynayo inay dan soomaaliyeed wadaan dowladdu waataan markii dhowtanishay waa dowlad murjucadar dharatay oo rabta inay orodo ma ordi karto marka heshiisyadan oo kale waxay lamid tahay waa ordayaa marka anigu waxaan qabaa faa'iido waa jirtaa laakiin faa'iidada waxaa ka daran khatarta ay leedahay
abukaate axmed cali wardheegley markaad dhinaca sharciga ka eegto ee heshiisyadani maxay kula muuqdaan heshiisyada waa loo baahan yahay inaan la galo waddankeenna xagga maaragtay horumarka dhaqaale iyo infrastructureka legalka ah waa dambeeya inaan waddan naga horeeya wax ku darsanno oo maaragtay aan ka faa'iidaysano waa fiicanta haddaan kuu soo qaado soomaaliya land low ma jiro dowladda maxamed siyaad land low lahayd meeshaan hadda ma jiro land waxaa qaatay qabiil dhaqaale wuxuu ka bilowdaa dhulu ka bilowdaa haddaan shuruucdii wadanka lagu maamul lahaa annaga gudaheenna aan isku maamul lahayn oo dhaqaalaha oo laga bilaabo land low investment qolo noo keenayso ma jirto kow maxkamad madax bannaan oo ilaalinayso wixii la keeno wadanka oo investmentigi ilaalinayso oo magdhow bixinayso shuruucdeeda ma jirto maxkamadda weli madaxweynaha magacaabo ma jirto national court oo judiciary oo independenta waxyaalaha waa isku xirxiran yihiin inaan garanaa waayo horumarka iyo shuruucda inay basic yihiin haddaan shuruuc fiican jirin horumar waddan uu samayn karo ma laha kenya waxay rabtaa danay leedahay inay marketkeenna u isticmaasho inay wadamada carabta sii aado ay warshado soomaaliya ka samayso joint venture nala gasho danay leedahay kenya annaga aawo danaheenni aawo warshadaheenni aawo businesskeeni aawo shuruucdeenni aawo intaasaan ku suko
halkaas aan iga soo dhex galo markaan halkaan dowladdii kumeel gaarkeed labada kun iyo afartii aan dhisnay shirkii ugu horreysay waxaan ka qayb galay baarlamaankii la furayay puntland labada kun iyo shantii waxaan uga khudbeeyey waxaan ku eri horumar haddii la rabo in la gaaro aadan injineer aadan gaas waxaad ka mid ahay dadka ganacsatada kalluunkaa la soo qaaday oo kale waxa weeye midkaan lake victoria laga keeno oo wax badan in lagu sameeyo u baahan oo tayadiisi unooda wanaagsanayn dad baa kunlood oo kenyaan oo noloshooda ay ku xidhanta dadka soomaaliyeed meelihii ay wax kale ay kalluunkooda meel kale u iibgeyn lahaayeen hadday halkan keenaan kenya oo soomaaliduna ay ganacsi badan iyo adduunku haysato isku dhac xagga dhaqaalaha ama interest ma iman karaan mayma yaasiin sababtoo waxaa weeye annaga hadda soomaaliya maalinba intaasoo diyaaradood baa western airport ka baxa qaad bay noo geeyaan qaadka diyaaradaha hadday kusoo baxaan waa inaan ku helnaa wax maaragtay bedelkooda dollar caws baan dollar saysanaa marka hadda heshiisyada la gaaray waxa weeye in wax la isdhaafsado soomaalida waxay ku maamaadaa geeljire geela waa wada jira waa ka jira midaan ay ka dhawaajeen walaalahay oy leeyihiin waxoogaa dantooda innaguna danteenna waa wadanaa geeleena waa danaheena waa wadanana teena goonida soverentygeena waa noo gooni ganacsigeenna waa noo gooni arrimaheena waa noo gooni laakiin waxa weeye marka east africada bay hoos imaanaysaa midaana waxa weeye hadda kalluunka laga keeno uganda iyo midka laga keeno lake victoria nyanza waa isku mid soomaaliyana sidoo kale ay la mid noqon doontaa maadaama ay bacdi ku jirta east africa marka annaga waxa weeye faa'iidada ku jirta diyaaradihiibaa waxaa naloo soo saaraya meeshii qaadka iyadoo dollar saaran tahay iyadoo kalluun saaran yahay iyadoo digirtii soomaaliya saaran tahay iyadoo cunooyinkii qaaligaao mooskii organicayo macaanaa noo saaran yahay waxyaalahaasoo dhan baan eegaynaa mayfaat waa kala go-a marmar baa laleeyahay male dad badan baana weydiiya wadankan dalxiis buu ku dhisan yahay dalxiisku way yaqaani kalluun yaro badan oo wadankan laga helin oo magacyaal badan leh oo dalkeenii buuxa ayaanu la'na marka waxa weeye wadankeena hadda soo dhaqaysanaysaa waa inaan positiveka ka eegnayo negativeka aynu ka eegin waxaad soo qaaday injineere maxaan ku irahdaa east africa oo sanadkii hore ay dowladda soomaaliya ay ku biirteen wadankii sideedaad aanu marayno taasi marka fursadaha ay keeni karto aan weydiiyayo abukaate axmed cali ee wardhiigley faa'iidada dadka soomaalidu ay dareemayaan waxyaabo badan oo preferentialka ah oo waxay mudnaanta xagga kuleh wadanka kale lagu soo wareejiray sida mooskii kalluunkii wixii waxyaabaha la kala faa'idi karo maxaa ku muuqda horta east africa inaan galnay waa raacsanahay wadamo maaragtay qasabay nagu tahay east africa horn of africa ndheh waxaa jira laba power ethiopia iyo qolooyinkan east africa dan ahaan soomaalida waxaa u dan ah inay gasho maaragtay east africa east africa institution jiro waayo institution oo ulujeedadiisa marka u horeysa custom tarifs in la sameeyo kadib muxuu ah capital iyo iyo iyo iyo people ay isdhex galaan inaan diyaar u noqono waayo waa inaan diyaarinaa siyaasad horumarineed oo dowladaha la tartami karto oo maaragtay shaqo abuur ah oo beeraheenna iyo maarata xoolaheenna iyo kalluunkeenna kaas aan waxaa la keenay hadda east africa keliya maahane saaxiibadii haddaa intaan sheekaynin hong kong maxaa u geen weynaa la yidhi kalluunkeena waayo annaga aan maxay ahayd w muxuu ahaa world trade organization inaan ku biirno oo aan isku diyaarino oo maaragtay wadankeena u noqda wadan adduunka o dhan oo ka faa'iidaysto waa kalluun keliya inaan kiina keliya keenna maaha laakiin abukaata waxa weeye dad sideed wadan oo horumar loo kaa tiro badan oo kaa badan haddaa wax ku darsatay miyaanay faa'iido ahayn waa faa'iido weyn aniga midaan ka cararay waa etoobiya wadankeena inuu ku xirmo kenya east africa inuu galo waa loo baahay laakiin shuruucdii iyo nidaamkii inaan leenahay
doctor cali cadaawe east africada aynu ku dhex jirnaa waa isla su-aashii baan sii wadaynaa halkanna dadkii wax ku bartay oo weligii deganaa kenya tahay siyaasaddana waad ku jirtaa faa'iidooyinka laga heli karo east africa maxaa kugu muuqda
horta faa'iidooyinka iyo aan isku darno khataraha ka imaan kara aan marka hore ku bilaano khataraha ka imaan kara hadda sida la leeyahay etoobiya waxaa la rabaa in la soo geliyo east africa community marka wixii anaku isku hayna etoobiya waxaa la rabaa halkaas in iyadoo loogu xalaaleeyo si kale markaa u fiiriso waxaa kaloo meesha taagan waxa weeye aysan aan rabo dadki inaan u sheego waxa weeye qaanuunnimada ay ay heshiiskan uu qeexaya waxaa ka mid ah qaabka badda loo qeybshay oo very critical ah weeye waxyaabaha aan aniga rabo inaan maanta duro si fiican uga sheekeeyo ugala hadlo waxa weeye qaabka tanzania iyo kenya ku heshiiyeen waa qaabka loo yaqaano qaabkii ay kenya rabtay weeye ay soomaaliya ka rabtay badda in loogu qabso waagii dhaweyto maxkamaddii adduunka marka markaas si u fiiriiso waxa weeyaan haddaan lugta la soo galnay ama ku jirno waxaan ku khasbanaan doonaa badayada in saas loo qaybsho marka khatartaas iyadoo laga fiirsan baa dalqaliska soo la yiri laakiin waxaa weeye haddeer si looga tababashanahay laga fakeray u baahan tahay taas qofkii raba inuu fiirsho ha soo dhawlgareeyo shuruuciyada qaanuunada east african community membershipka faa'iidada marka faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhinaca waxbarashada anugu ragaalkan kenya wax ku bartay baan ahay dowladda kenya lacag fara badan bay ku kharash garaysaa waxbarashada taqriiban lixdan sano oo waxay haysataa qaab aqoomeed oo fara badan oo jaamacado badan ay leeyihin rasaajo badan leeyihiin iskuulladoodana waxaan u malaynaya waa one of the best adduunka haddii dhinac u fiiriso waxbarashada kenya kuugu sarreeya adduunka jirta taas waa faa'iido walaalkaysu uu sheegay injineerka waxa weeye the blue economy shirkii halkan lagu qabtay waxaa looga hadlay qaabkii wax laisweydaarsan lahaa laakiin waxay ka dhaqaaqi weyday dhinaca kenya oo diidanayd malaygeeda in malayga in la kor keeno midda soomaaliya waa very critical suuq in loo helo haddeer malayga eh, singapore iyo hong kong kiilada waxaa lagu gataa soddon dollar halkaana sideed dollar iyo- waxaa laga hadlaya sagaal iyo toban dollar wax saas marka qaabkii loo gelin lahaa eh, shir kaloo waxaa jiray aan ka qayb galay oo puntland lagu qabtay 2019 kii shirkaa waxaa qabtay hay-adaa qabtay oo isugu yeeray soomaaliya oo dhan sidii eh, kalluumaysiga soomaaliya kor loogu qaadi lahaa rugta ganacsiga ku jirtay ru- eh, laakiin waxa ayaan darro ahayd dowladihii kuma jirin meeshan waxaa la rabaa policy markii la suubinayo dowladuhu inay horboodaan dowladuhu dowlad goboleedyada qaar waaba iskaba tacbaan maba jiraanba puntland waxoogaa loogu qaatay iyadana waxa weeye eh, wax weynay meesha keentay xataa markaa ma jirin dowladda federaalkana iskaba dhaaf eh, qabqabsi bay ka bixi lahayd tan iyo haadaa marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye eh, warsee xero loo xigtaa ilkana ku nabad galaan meeshan waxaa taagan waxa weeye east african community lug baan la soo galnay kenya eh, heshiisyaan la galgalnay khataraha nooga imaan karna mm, diyaar baan u nahay inaan isaga dif- iska difaaci karno tii baddaa u dhoweyd sanado badan bayna nagu qaadatay dagaa- raggii dagaalka ka qaybgalay baan ahaa waa tahay injineer aadan gaas een, waxaa kaloo ku jiray heshiisyada xuduudan dheer ee ilaa iyo sagaalka boqol ee mayl ee, gaaraysa ee, hanti badan oo soomaaliyana ka timaada ee, dadkuna ay ee, xagga kala aadaan dad badan oo xuduudaha degan oo wax ku barta ayaa jira hadda waxbarashada sida doctoorku ka hadlayana wadamada waxbarashada ka horeeyay ku jiraan Ee, fiisaha laftarkiisa waa ku jirta arrimaha amniga wasiirada amniga ka hadlayeen in la fududeeyo dalal badan baa loo sameeyey eh, on the sport markay soo istaagaan fiisayaasha arrimahaas ganacsatadiinna maxaa idinkaga muuqday heshiisyada wallaahi heshiisa yasino waa sax wey waa saa sheegtay heshiisyadaas eh, waxyaalo badan baa nooga muuqda Eh, horta dowladdii aan eh, ninka la- eh, william ruto dowladii hore waa ka gadisan tahay soomaalida si weyn weyn bay u tixgelisay waad aragtay wasiirka gaashaandhigga taliyihii nabadsugidda si jananka c i d-da mxuu ahaa wi- eh, t- taliya ku-xigeenka booliiska yani waa kulli waa guddiga nabadgelyada marka xuduudda Eh, dowladdan way ka go-an tahay soomaaliya nin william ruto dowladihii hore wax kastay ahaayeen annaga waayahan isbeddel weyn baanu dareenaa midda ah eh, in fiisaha waa la fududeeyey xagga soomaaliya ayaa ka- gooni loo yani waxa dowladdu ay ka socoto maahe waxa la yidhahdo e t a oo ama- oo ah in qofka nabadgelyadii eh, soo geliya xataa maraykan basaboor haddaa haysatid waa lagu jeegaraynaya online baa lagu jeegaraynaya sidaas marka waa u simay wadamadoo dhan waa la simay etoobiya soomaaliya midda waxaa usoo noqonaya e africa e africa basaboorka soomaaliga waa la bedelaya waxaa lagu qorayaa east africa markaas wax aad u baahantahay ma jiro yani soomaaliya waxyaalo badan shaqooyin badan bay keenaysaa wasiiro badan baa inooga wasiiraha ka qayb galay wasiiro yeelanaysaa sagaal xildhibaan baa ku yeelanaynaa dad waxaan noqonaynaa wada maaragtay lam maaragtay qiyama oo mustawahoodu sarreeyo marka midda xuduuda oo oo sidaasa mar walbana waa lagu celiyey shirkii maalinta dhowed oo wa- wasiirka waxaa saxeexay eh, fartaag eh, eh, generaal eh, eh, Cabdullaahi.
cabdulaahi fartaag bo- iyo wasiirka halkan diiko so marka waxaa weeye annaga haddaan eegnay maadaamaan la soconna anugu shirarkiina waa tegaynay waana eh, mada- ra-iisul wasa- wasiir wasaaruhuna ilaa b b s buu noogu yimi Eh, shirarkii uu dadka qabilay waa ka qayb galnay marka si fiican oo positive ay u socotaa walaalahay waxaan leenahay waa inay soo dhoweeyaan annaguna aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa shirkaas jcc haddii aad goor dhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu ku egeyno heshiisyadii toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay kenya iyo soomaaliya ay ku kala saxiideen magaalada nairobi ee arrimaha dhaqaalaha ganacsiga warshadaha isgaarsiinta beeraha xoolaha iyo waxbarashada iyo qaybo kale oo amnigu ku jiro waxa ay gala qayb galaya oo dooda hadda aan is horfadhinaa injineer aadan gaas nuur oo ka mid a ganacsatada dadka soomaaliyeed ee kenya abukaate axmed cali wareegle oo isagu ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna aqoon-yahan siyaasi ah isla markaana xagga dhaqaalaha ku xeeldheer waxaanu hore ugu sii soconaynaa iyadoo idaacadda weli bartamaheeda aynu ku jirno arrimaha iyaguna la xiriira een, xagga sharciga iyo faa'iidooyinka heshiisyada noocaanihi waxa ay kaga duwan yihiin kuwii hore dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiisyadan hadda la saxiixay ay ka culus yihiin kuwii hore marka la eego tirada wasiirada ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii oo soo guurtay iyo siyaabaha markaasi hoos loogu dhacdhacay oo ka duwan kuwii hore waxaan ku laabanayaa abukaate axmed cali wareegle
heshiis in la galo waa fiican tahay soomaaliya inay integrated maaragtay local marketka iyo regional marketka iyo global marketka ay ka mid noqoto waa loo baahan yahay hadda east african community waxay soo wadaa conditionality dowladda soomaaliya la horgeynayo oo le qodobkaas ma ku jirtaa kan ma ku jirtaa ka wax wax la macnaynayo waxaa u malaysaa dadkan inay diyaarsan yihiin horumarkooda iyo qorshahooda ay leeyihin waxaa u malaysaa xasan sheikh madaxweyne xasan sheikh inuu ulajeedo siyaasadeed ku qarinayo maaragtay heshiisyadan heshiisyada waa inay lahaadaan policy oo dhaqaale siyaasadeed oo danaha strateejikada soomaaliya ka shaqaynaya maaha siyaasad iyo maaragtay ganacsatada soomaaliya rabto inay nairobi investment ku samayso sidaa daraaddeed heshiisaan gelayna maaha xasan keliya mar waxaan ka hadlana waxa weeye dadka xasan Soomaalida asaa abti maslaxadda xasan ugu jirta.
xasan Maslaxad Soomaali maxaa ugu jirta?
xasan xasan asaa dowladda xukumo asagaa siyaasadda dejiyo ee waxaa u malaysaa siyaasadii dhaqaalaha oo waddanka inayba jirinba maaragtay guddigan dhaqaalaha inuu boolicy cad uu samaynin oo soomaaliya saasay horumar u aadaysaa waxaa la yidhi lixdan sana lasoo qoray lixdan sano waxaa ka horeeya shan sano toban sano labaatan sano inaad policy leedahay iyo planning ma garan dowladdii maxamed siyaad markay dhacaysay afartan iyo sagaal warshadood oo waddanka jiray oo manufacturing ah ha yar yaraadaan eh, import substitution ahaadaan hadda wax jiraba male dadkii oo dhanba traderay noqdeen nin maaragtay inuu china alaab ka keeno oo waddan kala geeyo waxaa u malaysaaba hadda nairobi intaan joogno traders iyo ganacsato waxaa joogto makhaayado kuwa makhaayada abaroonba suuqiyay qaateen hindidiyay bannaan ka saareen bitsada talyaaniga lagama cuno ee territoriya laga cuni jiray makhaayadaha soomaalida laga cunaa saasoo kale ah substitution waa inuu dhacaa oo Sideen marka uga faa'iidaysan karnaa ee, waxaan heshiisyada?
uga faa'iidsan karnaa inaan sharci wanaagsan oo capitalkan ilaalinayo iyagana capitalkooda la ilaalinayo inay meesha jirto oo qolo kasta danaheeda la ilaalinayo Eh, dr cali cadaawe eh, waxaanu weli eh, isla su-aalihii baanu sii wadnaa heshiisyadu marka eh, dhinac walba waad sheegteen inay yihiin u baahan yihiin lasoo diyaar garoobo Eh, hadda wuxuu oolsan buu ku dhow yahay east africa waa la sameeyey gudiyo kala duwan oo mid walba leh oo shuruucda hadda uu injineerku uu ka hadlayo abukaatuhu meel walba wasaarad walba iyo hay-ad walba guddigii waxaa la wadaa kadu- kala duwanaayo xagga tariifka iyo eh, sicirka canshuuraha iyo wax walbaa socda marka qaabka loo hiqin karo maxaa kuu muuqda
Ah, horta em, anigu saan uga warqabo em, dowladaha eh, soomaaliya ka dhisan iyo go- dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba em, ma lahan advisaro fiican oo haga waa marka ugu horeysa oo national oo strategic eh, short medium long term strategy leh ma jiro everywhere zero waxaa caqli u ah hay-ado ngo-yaal oo ajanda heer galbeed wato ama heer regionka ay wataan khatarta marka eh, soomaaliya eh, iyadoo leadershipkiiba uu tacbaan yahay markii lagu sii daro advisor xumo waxaa soo baxaya eh, cunto aan bislaan baa soo baxaysa Eh, heshiisyadan maanta ay rabto soomaaliya inay gasho aan waxaan odhan lahaa yaa lagu degdegin dib ha loo dhigo haddii loo dhigi karo dowladdu constitutionka dib ha loogu laabto waxaa laisla ogaado afti ha loo qaado constitutionka qaanuunka international law haddaad akhriso dowladdu heshiis ma- international caalami ah yani ma geli karto haddaysan afti aysan u qaadan constitutionkeeda asaasiyan taasaa u ah heshiiska international lowga ah marka soomaaliya walaale si fiican umay saqangaarin waxaa muhiim ah wada ogol in wax lagu hor- horta lagu hagaajiyo qaabkii dowliga ahaa ee soomaaliya lagu heshiiyey oo federaalka dib lagu soo laabto Een, heshiisyadan iska geliyana eh, ama la joojiyo ama laga fiirsado injineer aadan gaas eh, nuur heshiisyadii hadda gunaanadkii baynu maraynaaye faa'iidooyinka ay leeyihiinna waa laga hadlay waxyaabaha ka iman karana waa la sheegay laakiin inta badan dowladdii soomaaliyeed iyo dowladda kenya waxa ay boorka ka jafayaan sidii lagu meel marin lahaa heshiisyadaasi ganacsatada iyo eh, dadka halka wax ku barta eh, sidee u arkaa arrintaa horta horta intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan doctor cali wuxuu ku celceliyo dustu horta wadan walba wuxuu leeyahay internal ma ogtahay waa wadan walba arrimihiisa guunida ruwanda mid gooniya leedahay burundi mid gooniya leedahay wadamada in dastuurka waa wax innaga inoo gaara laakiin midda kore oo oo maaragtay eh, oo aynu kenya la geynayso iskuma xidna innaga int- waxayna hoosteena muxuu ahaa waxaa la yidhi eh, muxuu ahaa eh, waxaa la yidhi libaaxayadu libaaxu way ku dagaalamaan baa la yidhi eh, raqda laakiin markay arkaan waraabo iyo waxoo kale isku meel bay ka soo jeestaa horta midaas waa innaga waa mid inoo gooniya oo dastuurka iyo had sharci la samayska laakiin waxaynu ka hadlaynaa midda danteena oo maalintu dhow ra-iisul wasaaraha oo wasiiradiisii muhiimkaa wata oo halkaa ku siixeexday oo waxbarashadii leh oo ganacsigii leh oo eh, difaacii leh oo amnigii leh marka waxaa weeye arrimahaana waa wax aanu iska laabraac mahay waa waxaan dhiibli oo aanana saynay intaasoo sanaan waddanka ilaa qaxi baanu joognay oo aanu waddankan ka shaqaysanaynay waddankan dadkiisuna waa dad aada u fiican runta marka la helo waa dad yacni dad waxa weye kiyaatiga dadka oo shicibkiisa waa dad maaragtay eh, yani wax lagu darsan karo eh, muxuu ahaa oo- oo ruto laba sano bay hadda dhammaysanaysa augusto yani waa wax la soo waxeeyey wa- wasiirka hore oo amniga wa- waa tuu saxiixayey waa wax alanas lagu soo sameeyey marka arrimahan annaga haddaanu nahay dadkii kenya oo ganacsadaha waxa weeye waxaan ku leeyahay caloosha qalbi wanaagsan u sheega waa shirka waa waxbarashada ganacsiga eh, muxuu ahaa dalkeenna maalin walba qaadiya waxaana loo keena dee lacagteena baa xagga tagtaa war waxbaa isdhaafsanaynaa wey arrintu waa intaas wey waxbaa isdhaafsanaynaa amnigaan isdhaafsanaynaa ganacsigan hadda Soom- hadda kenya la- lacag baa looga soo diraa soomaaliya soomaaliya sidii hore maaha inta waxaa lagu qiyaasay soddon kun oo qof inay kenya qurba joogta eh, soomaaliya lacag bay soo geliyaan waddankan may fahamta marka waddankan muhiim baan ku nahay annagana inaan ka faa'iidaysano warshadaheenu ka warshada haddii la sameeyo waa konton milyan baa ku nool eh, boqol iyo toban milyan baa ku nool congo yacni waxaynu soo saarnay businesskeenna ayaynu uga faa'iidaynaynaa marka marka sidaas bay eh, ay u tahay arrin fiican abukaate axmed cali wardhegli gabagabadii baynu joognaa Een, maxaad hal u aragtaa adoo eegaya faaqidaada jimcaha oo soo ururinayna talooyinka aad ururinaysa ee aad si ku najxo heshiisyada la gaaray islamarkaana ay noqdaan eh, wax iyaguna ay ku guulaystaan annaguna aan ku guulaysano oo dadka iyaga soomaaliyeed ee intaasoo dowlad la-aanta iyo burburka iyo dhibka ku jiray wadamadaa naga horeeya aan heshiisyada la galayno siday ku hergeli karaan ee talada
Ee, waxaan qabaa aniga symbosium inaan sameyno shirweyne qaran isugu yeero oo national policy oo xagga ganacsiga tradeka manufacturingka oo bolisigaas markaas la qoro bolisigaas inay wadanka iyo dowladda ay ku shaqayso dowladda federaalka ay ku shaqayso maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan hadday jirin policy cad oo ummadda ay ogtahay all stakeholder maaragtay ay ku jirin ugu dambayntii een, eh, talada hal iyo labaa lagu soo ururinaya markan doctor cali cadaawe haddaba hal maxaad u aragtaa horta markaad fiiriso halkan waxaa yimid eh, ra-iisul wasaaraha waddanka qaanuunka sharciga la gudbiyey oo constitutionka la gudbiyeyna waxaa gudbisan in madaxweyne madaxina ku-xigeen yahay marka wuxuu saxiixay waa nathan void marka ugu horreysa marka ninka halkaa yimid wuxuu saxiixay wax kama jiraan wey marka ugu horreysa sababtoo ah qaanuunka haddeer uu leeyahay xasan sheekh lagu dhaqmo waa midda uu leeyahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen marka aan leeyahay marka constitutionka dib ha lagu noqdo waxaa ka mid a waxa weeye war qaabka wax ku gelaysaan baaba khaldama marka ugu horreysaba taas weeye taladeedu waxay tahay war heshiisyadan iyadoo indhaha laisku haysto la gelayo hala joojiyo Een, ugu dambayntii een, injineer aadan gaas nuur noo soo gabagabee maxaad eh, ganacsato ahaan iyo amni ahaan iyo eh, faaqidaada eh, jimcaha adaa codkii ugu dambeedaa ku siinayaa eh, eh, waxaad hal u aragto Ah, xal waxaan u arkaa horta eh, dr cali wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu waa ninka dhan executive-ka oo oo- oo wadanka wasiir isagaa awoodda eh, dastuurku siiyey oo wax walba isagaabaa saxiixa madaxweyne dusha unbuu maaragta waa loo gudbiyaa xataa wax walba oo la magacaabayo isaga la-aantii ma imanayso isagaa magacaabaya yani waxaan ka hadlaynaa ra-iisul wasaaruhu nin waxa haddana nin aada u degan anigu waa- waa waa waa arkay waa nin maaragtay waa nala shiray marka midda labaad ee oo anigu aan leeyahay aad iyo aad baan u- ugu niyad samanahay meel fiican bay maraysaa waddankaanu intaan deganayn oo aanu ganacsi ku lahayn oon ku barwaaqownay soomaaliya iyo kenya oo gacmaha isqabsada waanu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ugu dambayntii abukaate axmed cali wardiigle adduunka waxaa hormariyo maxay ahayd integration economical soomaaliya integration east africa inay la gasho inay kenya maaragtay ay walaashato oo businesskeeda ay horumarto technologiga iyo horumarinta kenya ay leedahay aan aan ku dayanno waa mid loo baahan yahay haddaan annaga sixin cid aan aan ka faa'iidaysan karno ma jirto tusaale waxbarashada u noqdo waxbarashada ma jiro wax la yidhaahdo charter of universities universityga charter in loo sameeyo sidii oo college waxay noqotay maqaayad dukaamo la furan karo inay charter jiro the national council of universities inuu jiro markaas ka bacdi aan wadamada kale aan la tartami karna loo baahan yahay wax kastaba annaga wax koo waxay ka bilaabataa charity beginnings at home arrimaha constitutionka waa baseka u weyn constitutionka waa social contract haddaan constitutionka lagu qorin siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda beeraha siyaasadda ganacsiga oo soomaaliya o dhan ay ku heshiisay wax wada ogol hadday imaan wax wadankan horumar uu gaaraya ma jiro aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha abukaate axmed cali wardhiigley oo isaguna ah abukaate isagu siyaasadda iyo weliba blogariska dadka xagga dhaqaalaha wax ka qora iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe oo ah aqoon-yahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi anigoo yaasiin ciise warreera ayaan idinla socodsiinaya intaaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa fii amaan illah